wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo toddobaadkii u horreeyey ee sanadka laba kun afar iyo labaatanka waxaana noogu hayaa barnaamijka hees xaashe cabdo meel ay joogto hadda garan maayo meelay joogto garan maayo xaashe cabdo waxay qaaday hees af sawaaxili ayay ku heestay oo midnimada afrika ka hadlaysa meelay joogto garan maayo cabdixaashiyow cashe cabdo warkaagu wuu gaaray waxaynu ku leedahay cabdixaashi maareyash noo ahaay cabdixaashi nin fiican waay kabisa cabdi aniga wallaahi ma hilmaami kariba waxaan barnaamijka caawa ah dhegaystayaal idinku hayaa qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeeshay cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ahaana maareeyihii tiyaatarka qaranka ee dowladdii kacaanka oo caawa noo haya riwaayadihii banaadiriga ahaa ee lagu soo bandhigay tiyaatarkii qaranka kuwoodii xiisaa lahaa iyo sidoo kale miisaankii ay lahaayeen kooxdii hobolladii waa beri ee soomaaliya qaybta dambena waxaan barnaamijka idinku hayaa fanaanada caanka ah ee caashe cabdow malika oo iyada qudheeda nala wadaagaysa shakhsiga uu ahaa cabdi xaashi cabdulaahi iyo sheekooyin kale oo caawa iyo caweyska washington guddoomiye cabdi xaashi kusoo dhowow mar kale barnaamijka caweyska washington qaybtan labaad ee barnaamijka waxaan rabaa inaad noogu bilowdo miisaanka amaba cabirka aada saari lahayd kooxdii hobolada waaberi ee soomaaliyeed ee taariikhda ku lahaa gudaha iyo dibaddaba waa beri waa beri ma sifayn karaan haddii shakhsiyad soomaaliya jirtay haddii wadaniyin jireen waa beri way ahaayeen waxay ahaayeen dad dalko dalkooda iyo dadkooda wax kasta u huraayay ahaayeen anigumaba garan karo dad waxay ahaayeen yacni wixii fiican hormood u ahaa bay ahaayeen anu ma sifayn kara maanta waxaan ku sifeeya garan maayo wallah waxaan ka xumahay dadkii sidaa ahaa maanta inay meelaha adduunka ku wada balanbalayaan ay ku baahan yihiin ya waan ka xumahay aad baan uga xumahay waxaan kuu laba waxaan kuu sheegayaa ninkii la odhan sheekh abakor nin la odhan jiray ma maqtin iyo cali ganay waxaan kuu sheegayaa kimil song kuria waxay ahayd siddeetan iyo shantii dhalashadiisiibaa waxaa loo dabaaldegayay adduunka fanaaniinta adduunka o dhan baa la isugu yeedhaya fanaaniinta adduunka oo dhan markaasaa sideed sideed sideed sideed loo tartansiinayaa sideed kastaba hal baa ka soo baxaya sideed kasta halkii guulaysta waxaan filayaa laba bilood buu kolkaa socday yacni tartankaas aakhirkii sideedii dal ee waxay dhigeen shicibka kuuriya ugu jeclaystay ayaa la yidhi habeenkii iyagaa soo dhigayo soomaaliya waxaa la yidhi waxay soo bandhigayaan ciyaar la yidhaaho kabeebey oo tii shicibka waqooyi kuuriya ay jeclaysteen ah waa gartay sideediibaa haddana halkii dhigay number one bay noqdeen oo haddana mar la yidhi dib kuuriya oo dhan ugu soo wareega haddana soomaaliya ya taas taasi waa dhacdo waxaa kale jirtay siddeetan iyo saddexdii siddeetan iyo saddexdii dalkana dariskana ee kenya ayaa labaatan guuradoodii u dabaaldegayay madaxweynayaasha africa oo dhan iyo kooxaha qaran ee africa oo dhan baa la isugu yeelay saddex cisho adigu de waxaa socday uun tartan baa iska socday oo meelaha wax lagu soo bandhigaayo laakiin labiiyo tobankii decembar oo ahayd maalintii xorriyadda ay qaadatay kenya lixdan iyo saddexdii ayaa uhuru bark madaxweynayaashii oo dhammi soo fadhiisteen shicibka kenyana sida ayaxa u soo karoodmay kolkaasaa la yidhi koox wal oo qaran waxay leedahay toban daqiiqo oy ku soo bandhigayaan waxay ugu jecel yihiin soomaaliya hees caasho cabdow meel ay joogtaa hadda garan maayo maagihiinaasay kolley joogtaa meelay joogta garan maayo caasho cabdow waxay qaaday hees af sawaaxili ayay ku heestay oo midnimada afrika ka hadlaysa waxaa ku xigsaday ciyaartii kabeebey ayaa ku xigsato sheekha bokor iyo de kooxdiisii ay qaadayaan waxay noqotay hirhir sida badda ayaa kenya shicibkeedu u kacen kolkay ka dhaqaaqeen madaxweynayaashii afrika oo dham intay yimaado maxamed siyaad gacan qaadeen maca mangistu haylomaram intuu soo kacu gacan qaaday daniel aramoyna khudbadiisii rasmiga ahayd maalintaa wixii afrika fanaaniintidoodii oo dhan wuxuu kaga darsaday kooxda soomaalidu kaalintay ka dabaaldegoodan kolkaasui bil bilkiini oo dhan waxaan rabnaa fankiina inaad soo dhig caashay caawa waxaan kuu sheegayaa caasha meelay ku dambaysa ma aqaano caasho waxay joogtaa
agiinaasay ku bakdiyaysaa waa filaya kolka waxaan ku idhi laakiin sheekha bokor iyo cali gani cali ganina ninkii gurbaanka tumayey buu ah taariikhdaa dadkii lahaa maanta xamar iyagoo baahan bay joogaan ay ku shaqalayeen wixii badnaa ee adduunka oo dhan ay soo galalafeen kama hadlaayo laakiin labadaa nuqcadood ayaan ka hadlaya oo kolka fanaaniintii soomaaliyeed dalkan inta ay inta ay biladahaba ka keeneen oo number one ay ku noqdeen adduunka wallaan la tirin karin ya waxaan u ila kolkay ugu yartahay konton dal way tageen adduunkan ya xiriirka emirateka alnahyaan waa qolada soo xirtay bay ahayd awel ma jirin iyagaa soo xiray kolkaas waa halka yimid weliba
waxaad ka warantaa ma xasuusan kartaa heestiisa waa xiliga ma xasuusan kartaa heestiisa waa xiliga ahayd ay caasho cabdul qaado xiligaas wallahi sabsooxile ma hadda ma xusuusan karee laakiin caashi hadday idinla joogto weydiinaysaa warkaas waa dheer warkaas waa dhan yahi marka marka marka waa beri marka waa beri waxaad leedahay soomaalida soomaalida miisaan culusay ugu fadhiyeen abaal badanna way ku leedahay inta la og yahay waxaa ka badan inta aan la ogeyn lama sheegi karo wallahi lama sheegi karo laakiin xuma hadda dalkii ay sida ahayn maanta cid taqaanaa ma jirto cid yani wax taraysaa ma jirto male yani sidii dadka caadiga abi wada baktiyayaan wixii wax dhintay iyo waxa dameelaha adduunka ku dalambaabiyaya iyo wax halkan xamar iyo hargeysa iyo meelahan ya rafanayo ya caashe iga gaarsii salaan ilaahay cimrigeeda ha dheereeyo waxaad ka warantaa fanaaniinta marka mid mid loo kala qaado ama abwaaniinta marka mid mid la yidhaahdo kuwee adiga aad kuu cajabiyey kuwee aad kuu cajabiyey ilaa hadda aadan qiyaasi karin hal abuurkooda ama heesahooda wallaahi ma kala qiimayn karo wallaahi kolkaan ruu kuu sheego ma kala qiimayn karo ya ma kala qiimayn karo dhammaantood horta waxa weeye de abwaaniinta kulligood abwaaniin un baynu leenahay qaarkood waxa weeye waa mu'alif waa yani riwaaduhu sameeyaa sheekooyin buu sameeyaa qaarkoodna de gabayaa weeye qaarkoodna waxa weeye hees heesuu sameeyaa laakiin de waxa weeye abwaan waa ninka taasoo dhan isku kooba abwaana markaas cashaay ma ma koobi karaan hadda ma kala ma yani kanaa kan ka fiicnaa ma odhan karo kulligood waa fiicinaaya xusuus baad Ha, waan galay wallahi wallahi waan galay ha ya waxaad ka warantaa Ya.
waxaad ka warantaa tiyaatarka Ha.
marka aad joogto ilan maarayihii tiyaatarkaad ahayd waad dhex joogtaa wax walba oo tiyaatarkaasi marayay inay adigu kusoo maraanay ahayd riwaayadihii lagu Ha.
soo bandhigay tiyaatarka
ha tee kuugu cajabsanayd adiga ood la cajabtay
xaajay su'aala aran ka jawaabi karin baad hortay weydiinaysaa hay Ha. wa- wa- waxa weeye riwaayadaha lagu soo bandhigay kulligood waxay ahaayeen kuwo cajaa'ib leh laakiin dee dadku ma ogtahay suugaanta soomaalida qolaba hadda kolkaan axmeddey cabdi gaashaano isna meelaha ku dalanbaabaya Mm.
ya kolkaa soo qaato Ha.
ah, riwaayadaha banaadiriga ah uu sameeyo yacni aad bay u sameeyeen riwaayad kolkaa la odhan jiray een, waxaan xusuustaa oo weli maskaxdayda ku hartay kibirkii beerta kafan saaray jacaylka ya Way waxa- jirtay.
waxay tiyaatarka waxay ka socotay malaha bil iyo afartan habeen bay ka socotay ya ya
تجلوبي نور تجلوبي نور تجلوبي نور تجلوبي ديق معاتري دور عاتري ديق معاتري دور عاتري ديق معاتري
Wow. markaas sarbeeb bay ahayd miya riwaayadaasi kibirkii beertaa karfan saaray jacaylka haa sarbeeb bay ahayd laakiin ma ogtahay waxaa loo qaatay doora maxay tidhi kinkii diiqmo yidhi kunkuu ayaa ku jirtay kolka da- dadka qaarkood ba weera qiimeyn laakiin riwaayadaasi nuxurkeedaan kuu sheegayaa waxay ka hadlaysay marka ay ku fadhiday Mm.
waxa weeye oday de baadiyahan soomaalida ayaa tegey tuulo janaale eh, beer yacni afkooyadan ku taalla Hay.
adigu janaale meelaha beeraha dee webiga saaran ayuu yidhi nin beeraley ah oo yidhi "Be- dhul yarise oon ilmahayga ku aanu kala sooco baadar wuu siiyey kolkuu intii siiyey odaygii baa dhintay marka kii dhulka bixiyey wuu dhintay dadkaasina dhaqan ahaan umayna aqoonin in loo samaysto shahaado beerta ilan dowladdii gacanku waxay tidhi dhulka dawlaale waa ku gartay dhaqmaadkiisana qofkii loo sharciyeeyaa leh hay kolkaa hadday beertu hadday beertu waraab tahay soddon hektar baa qofka loo shaqeeya hadday roob ha- tahayna lixdan hektar wixii intaa ka weyni waa waxa weeye waa ama dawlaale ama iskaashataale ama shirkado weeye kolkaa nin baa ku yidhi eh, malaha lixdan hektar uu lahaa ayuu yidhi iga sii wax iga sii wuu siiyey Mhm.
in yaruu de- in yaruu caruurtiisa u beertuu siiyey ninkii odaygahaa baa dhintay kolka caruurtiina way soo wada koreen mid waliba caruurtii meel bay ku soo wada koreen oo waa lagu qaangaaday wiil iyo gabadh la- labadaa oday dhaleen ayaa isjeclaaday odaygii wiilka dhalay baa dhintay kolkaa kii gabadha dhalay ee dhulka la siiyey Ha.
dhulkii buu soo sharciystay kolkuu odagu dhacay buu beertii oo dhan ba soo sharciystay waa gartay qoyskii baa loola tegay booliiska janaale ayay tegay u yidhi dhulka alla iga kahay islaantii sidee weeye dhulkan annagaa lahay halkay ka socotaa wiilkii gabadhii soo ismay jeclaan habartii baa wiilkii ku tidhi hooyo ninkan dhulka aabbahaa baa wax ka siiyey dhulkeenniina wuu qaatay marka halkaa kii wiilkii beerta wiilkii iyo gabadhii halkaasay ku kala tegay wey ma fahamtay si fiican si fiican
Yeah.
qaybta labaad dhegaystayaal ee barnaamijka cawayska washington waxaan caawa noogu hayaa oo marti noogu ah fanaanada caanka ah ee caasho cabdo malika oo ka soo jawaabtay weliba si fudud dalabkii iyo baafintii guddoomiye cabdixaashi cabdulaahi caasho cabdo mar kale soo dhowow waa dhowahay anima waa ku dhegaysta waa ku arkaa haye caasho ibraahim aadan adoo dhahaayo oo warka idaacaddu sheesheegaysid waa ku a- arkaa intee ka fiirsataa telefonkeygi le caasho cabdo waa ku faraxsanahay mar kale muddo dheer toban sano ay ku dhowdahan umaleyna haddaysan ka badnayn markii ugu dambeysay aan isla hadalna ugu horreysay uguna dambeysay laakiin haddaa markii labaad eh. hadda waa markii labaad insha allah mar kale mar kale aan ku soo dhaweynaya mar kale aan ku soo dhaweynaya intee ku nooshahay caasho cabdo mishigaantiid ogeed iyadii aad degan tahay
haa marka ugu horreysa mar kale soo dhawow cawayska washington ku soo dhawow v o a ku soo dhawow farriinaan kuu wadaa maanta haye nin mar madax kuu ahaan jiray ama madax ka ahaa tiyaatarkii qaranka soomaaliyeed ma taqaanaa cabdixaashi miya haa cabdi xaashi cabdulaahi sax hadda meeluu ku dambeeya ma og tahay isaga maya soomaaliya maqli madax inaska yahay intii inta qabqabtiisa le maqlo waaya Haya, maxaa ka maqashay waxaa maqli isaga iyo aadan dhinka u herbay dhawaanka iyo waxaasay madax madax yihiin shaqaadan madoobe aa haye cabdi xaashi waa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka waaye sax waaye cabdixaashi nin fiican waaye fiican fiican kabisa haye muxuu ku fiican yahay aniga mugoo markii meha jooga tiyaatarka aad buu igu gargaari jiray haye cabdixaashi maareyaas noo ahaay haye cabdi xaashiyaan barnaamijka cawayska washington ku waraystay cabdi xaashi Ay.
wuxuu aad u ammaanay kaalintii aad ku lahayd fanka soomaalida Een, Sax.
een, hobolada waa beri qaybtii aad ku lahayd iyo meeshii aad uga jirtay iyo miisaanka aad ku lahayd iyo wadamadii aad Sax.
tagteen iyo biladihii aad ka keenteen uu cabdi xaashi aad uga sheekeeyey
runtiisa runtiisa cabdi aniga wallahi ma hilmaami karayo wuxuu yidhi caashe cabdow meelay ku ku dambaysay ma garanayo haddaad Haye.
hesaan iigu salaama saasaan horta kuu soo raadiyey sidaasaan kuu soo raadiyey Ah, haye haye haye maxaan leedahay marka fariintaasaan wadaaye Ah, cabdixaashi iigu salaaca dadka qur-aanka cimri dheer cibaado suubanaa oogu jeceeya isaga iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa waxaan leeyahay cabdixaashi waxaan ku mislooma qabin maareeyo cajiib u ahay miya zaa'id zaa'id aniga ahaan wuxuu dhahay caasho meelay ku dambaysa ma aqaana marka maxaad u sheegaysaa noloshaada iyo maxaa u sheegaysaa inuu kaa ogaado aad jeclaan lahayd cabdi xaashi aa u sheeg michigaanaan jooga adigaa bii ogay michigaanaan joogaa ilmaheyaan la joogaa ma heeso ma waxeeyo waa iska joogaa le waana caafimaad waa qabtaa yeel aa waa yeel le la naqdi hadda sidii hore maaha marka il caruurtaada caruurtoodii aad la baashaashaa hadda aad iyo xoog maasha allah maasha allah marka dadka ku dhagaysanaya ee caasho cabdow sida een, een, een, een, een, cabdi xaashi oo kale meelna aan kugu ogeyn ee Ah.
ee fankaaga jecel ee caawa laga yaabo inay ku dhagaysanayaan fariintaa u diraysid maxaa waaye caasho
wallahi intay jecel oo fankayina jecel waxaan leeyahay nabad ku noolaada nabad ku waara idinka iyo carruurtiina aragtidayni dambe ilaahay kama dhigo inaan is arki doonnaa ilaahaa og marka marka bal hal hees heese badanaa qaadaa markaad iga maqnaatid mugdi meel xunaan maraa heeb heeb la sheegtiyo Ah.
habar habar ma joogto waad qaadi jirta Ma heestii joogtee.
bodaniga ahayd Een, heese badanaad Ah.
qaada heese badanaad qaada iyo no no An- aad nasiibkiis iyo no.
anaa u nool u naaskey.
noole ee, naaskayga sii haaye Huwa.
codkii male hadda codkii waa waa gaabti Ay, huwa huwa ya huwa huwa ya Waa, waa. codka waa gaabti hadda sidii maaha codka waa gaabta laakiin waa xusuustii waa la hayaa Ah, xasuusta waa la hayaa qaar waa la xasuustaa qaarna maba la xasuusto hooyo haye haye bal hal hees Asho, hal hees hal hees samiday.
hal hees oo dhegaystayaashaada kugu xusuustaan caawa هسكي أنا سوداني سعر الدنيا جميلة أبيت ليلى أبيت ليلى ليالي طويلة mary muxabati jawaada mataasa جوارهي ها جوارهي سدارهي
waayahay waayahay sida wabi sagaalas oo sabin barwaaxiyo sacadalka dhaxantiyo suudiga cadceeda hadba meel ku salaalo nafta sababay awuga addunya jamiila abaytu leyla abaytu leyla layaali tawiila
cajiib cajiib cajiib aadaad u mahadsan mar tahay adaan ku fiir mar adaan ku fiiriya warka shee sheegaysid haye maxaan maxaa aragtaa markaas marna waxaan fiiriyaa Hee.
ibraahim daandurey ee raadiyo muqdisho isla eer haye waxaan leeyahay ibraahim waa kana haye waa ko ibraahimna maxaad leedahay wuu ku dhegaysanaya caawe ee igu salaan ibraahim daandurey wallahi heer raadiyo muqdisho isla eer lafihii hore waa waaye nin degan oo fiican ha dadkii hore waaye Mm.
caawu ku dhegaysanaya salaantaadana hadduu maqlo inuu aad u farxi doonaan u malaynaa Ah, igu salaan igu salaan ibraahim iga guddoon salaantaan anigu waay caash cabdo suleymaan oo loo yaqaan malika oo michigan joogto dalka maraykanka makaa dheeri dhe makaa dheeri makaa dheer michiganaan joogaa cabdi xaashina wuu ku dhegaysanaya caawo haddii ilaahay idmo haya ibraahim daandureyna wuu ku Hayaye.
maqlayaa aadaad u mahadsan tahay Marxaba, inaad igu soo- telefonkayga ka jawaabtay ayo adaa mudan nacashuna haye haye caafimaadka waar insha allah aamin aamin barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegeystayaal waxaan kusoo xirayaa mid ka mid ah heesihii ku jiray riwaayadii kibirkii beerta karafansaar ee jacaylka ee uu guddoomiya cabdi xaashi nooga sheekeeyey qisada ka dambeysay aad ayaanan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha iyo fanaanada caashe cabdo oo si fudud uga jawaabtay telefoonkayga si aan guddoomiya cabdi xaashi u maqashiiyo fanaanada codkeeda oo toosa intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaaf
god khayaana guntiise oo goodka buuxaad goodka buuxaad gardaray hurite inaan geeriyoodoon dib u soo gadoomina garaadka ahaad guulaata ii gargaare inaan geeriyoodoon dib u soo gadoomina garaadka ahaad guulaata ii gargaare gaar iiga qaad dislay jecel gadhayso iyagaayaa dhahay gacalkaa ma rabee gooso gaar iiga qaad dislay jecel gadhayso iyagaayaa dhahay gacalkaa ma rabee gooso